kulanti wacan u wanaagsana khaartawda naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha haysnaay idinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka toddobaadkii tegey ee raadiyaha haysnaay waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya anigoo timocadde mar kale kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tegay qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aqoon-yahanada jawaar oo ka hadlay doorka ay beeraleyda ku leeyihiin xalinta khilaafaadka wasaaradda amniga hirshabelle oo amro digniin ah kasoo saartay ciyaal weerada ka jirta jowhar haweenka ku nool jowhar oo bilaabay in noloshoodu ay ka maarayaan ka ganacsiga kalluunka dhallinyarada degmada jowhar oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in xarumo caafimaad laga hirgeliyo tuulooyinka madaxweyne cali guudlaabe oo jowhar ka daafuray qorshaha horumarinta labaad ee hirshabelle gabdhaha jowhar oo ka hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan dibudhiska deegaanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka toddobaadka tegey
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waxaa kaga dhegeystayaal fariintidaas aynu kaaga gudubno sidaa hordhaca ku maqasheenba aqoon-yahanada jowhar ayaa ka hadlay doorka ay beeraleydu ku leeyihiin xalinta khilaafaadka toddobaadka aynu kala soo gudubnay sahre cabdixuseen ayaa warbixintan noga diyaarisay samaynta bulsho waa hanaan adag oo ay dadku ku dhisaan wadajir isfahan iyo iskaashi si loo gaaro horumar iyo nolol wanaagsan si kastaba ha ahaatee marka ay dad badan wada shaqeeyaan waxaa inta badan ka dhaca khilaaf sabab u noqon kara kala dugnaansho afkaar dhaqan dana gaar ah ama isfahan la-aan
daaqsin ayaa laisku dagaalaa ama laisku khilaafaa iyo biyo weliba biyaha markii la joogo dhanka xoola dhaqatada iyo beeraleyda aqoon-yahan cabdiraxmaan oo ka mid taha aqoon-yahanada degmada jowhar ayaa ka warbixiyey doorka ay beeraleydu ka ciyaaraan xalinta khilaafaadka la xiriira dhanka dhulalka iyo biyaha marka laga fiiriyo dhanka beeraha khilaafaadka inta badan waxaa keeno daaqsin ayaa laisku dagaalaa ama laisku khilaafaa iyo biyo weliba biyaha markii la joogo dhanka xoola dhaqatada iyo beeraleyda waxaa kaloo laisku khilaafaa ama laisku qabsadaa uu dagaalku ka dhacaa dhul beereed inta waa la xaliyaa waxaa xaliyo guddi beeraley waxaa xaliyo guddiga kanaalada waxaa xaliyo wasaaradaha beeraha iyo culimaadudiinka aqoon-yahan cabdiraxmaan ayaa sheegay in ay jiraan xeerar iyo heshiisyo bulsho oo horey loogu dejiyey si looga hortago muranka ka dhasha beeraleyda dhexdooda wuxuuna carabka ku dhiftay muhiimadda ay leedahay wacyigelinta iyo ka qaybgalka hogaamiyaasha dhaqanka
si xal waara loo helaa marka waxaa muhiima in marka hore la hormariyo beeraleyda la siiyo inbut ku filan sidoo kale laga taageero biyo qabsin in la helaa water kajment fiican in la helaa muxuu ahay daaq fiican in beeraleyda loo qaybiyo coosaska abuurka cooska in loo qaybiyo in beeraleyda wacyigelin ku filan la siiyo loo sheego dhibaatada ay leedahay iska qabsiga iyo wax ka dhalan karo sidoo kale in beeraleyda beeraha ay isku haystaan oo markaa muranka uu ka taagan yahay xuduudo laysla ogol yahay ama laysku waafaqsan yahay in loo sameeyo oo la kala jideeyo samaynta bulsho waa hanaan adag oo ay dadku ku dhisaan wadajir isfahan iyo iskaashi si loo gaaro horumar iyo nolol wanaagsan wasaaradda amniga ee hirshabelle ayaa amro digniin ah ka soo saartay ciyaal weerada ka jira jowhar waa ka nuur maxamed cabdi magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka jira ciyaalweero dhibaato ku haya bulshada isdhibaateeya dhexdooda waxa ay u abaabulan yihiin koox koox iyaga oo ka dhisan xaafadaha ay ka kooban tahay jowhar ciyaalweerada ayaa caqabad ku ah amniga magaalada waxaana cabasho badan ka muujiyey bulshada maamulkana dhowr jeer waxa ay ka soo saareen amaro digniin oo ay u dirayaan ciyaalka wasiirka wasaaradda amniga gudaha hirshabelle mudane maxamed cabdiraxmaan kheere ayaa amaro digniin ah u diray ciyaalweerada isagoo waalidiintana ugu baaqay in ubadkooda ay ka warhayaan markii maxaa la go-aano oo masiiriya oo amniga qusey la gaarayana guddigan wuxuu ogaal asaga u yahay isaga uu daadejiyey bulshadii waayo annaga maxaa la yidhahdaa bulshada dhan ma wada gaari karno laakiin qeybaha kala duwan bulshada idinkaa ka socdo fariinta haddaa idinka qaadaan qeybaha kale ee bulshada xaafad walba way ku gaaraysaa waxaan ognahay carqalada ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee soo lallaabato ee caasimada ka jirto inay tahay ciyaal weero ciyaal weeradane nin walba cunugiisa iyo maxaa la yidhahdaa maamo walba cunugeeda iyo gabar walba walaalkeed wiil walba walaalkiisa haddii uu gacanta qabto ama uu yidhaahdo war waxaan ka joog haddii uu u taag waayane oo asaga keena saldhigga horta wax badanaa yacni noo toosi lahaa qofkii saldhigga la keenane nabadoonkiisa hadduu yiraahdo cunugan waa edab daran yahay haligu haay meesha cunug damba banaanka usoo baxaya mala laakiin waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah cunug wax soo haleeyey ama markaas faldembiyeed gacanta asagoo kula jira lasoo qabtay oo hay-adaha amniga soo qabteen oo saldhigga la keenay in nabadoonku ka daba yimaado oo yirahdo ani koofidayaan tuuraa haddii kalwiilkan hala ii siiyo iskuulo ka yimaaday ama masaajida u socda la dhaho
si kastaba ahaatee ciyaal weerada waxaa caqabad ay ku yihiin amniga haddii aan laga hortegin waxaa faraha kasii baxaya amniga haweenka joobaar ayaa bilaabay in noloshooda ay ka maariyaan ka ganacsiga kalluunka waatan sahra cabdi xuseen habeen badan oo ku nool magaalada jowhar ayaa bilaabay inay ka faa'iidaystaan kalluunka laga soo dabo webiga shabeelle iyagoo la tacaalaya duruufo dhaqaale iyo shaqola-aan habeenkan ayaa waxa ay go-aansadeen in ay ganacsi ka dhigtaan dubista malaayiga ama kalluunka iyagaoo ka maareeya nolol maalmeedka qoysaskooda qaar ka mid ah habeenka oo la hadlay warbaahinta isnaa ayaa ka barbixiyey shaqadan dubista malaayiga ee qabadaha ay kala kulmaan waxaan duugaa malaay madoobaha malaay kaloo balaartooyda la dhahaayo maasha allah muddo saddex sana a ku jiraa hadda kabara noocyada malaayiga uu u kala baxo iyo sida aad u kala iibiso kala baxbaxayaay masiyaayaan duwaay balaartooyaan duwaay malaayiga jiirtaan duwaay madaxa iyo doonta habba sis u kala baxawaa malaayiga suuqanka keenaa nimanka malaayleedan kasoo iibsadaa gurigan keenaa waa la jarjaraa waa hagaajinaa rukunaan leeyahay niman adhihin naaga adhihin ilmaha hadda labadan beri sii hore suuqa ma aha kastoo hadda iska macquul waayo laakiin labadoo beriyaa malaay la-aan jirti as malaayiga qaali ahaa malaahi waa la yaryareynaa malaayiga mar boqol mar labo boqol mar boqol iyo konton habba si oosku soo baxo kabaran dubistiisa marka aad dubayso wax caqabada aad kala kulanto ma jiraan waa ula kulmay qasab waaye malaayiga wuu soo fafaniinaa mar waa ku gubanay marba si waaye haa saliid way soo fafaniinaa qasab waaye baga markii la geliyoo kale zaa-id uu soo fafaniinaa gacana kaa guunayso wejigaa saliida kaaga soo faniinaya qabano waa waa nolol maalmeedka marna waa laga helaa marna ma la helaa alxamdulilah laakiin kis oo hadda oo noogu filan nolol ahaan waa iska helnaa wax siyaada laakiin ma laga helaayo ma jiraa caruur aad ka maareyso dubista malaayigan
aa way jiraa ilmo yaryariisaa ii jooga ani dan iyo daruufle shaqadan iigeysi maahine maba gal lehenbo shaan caruura io joogta aabood mar hore kala tagnay oo midku uu yaryahay hal sano jir yahay dugsigoodii iyo waxbarasha dugsigoodii iyo guri ijaarkeyga iyo nolol maalmeedkeena aan ka maareystaa meesha aa suuqaanaan joogaa malaayaan dubaa balbalaartooy malaayiga kale madaxaa la dubaa ina doomanka iyo madaxoo kaleenta haddana dadaa filfil iyo waxaa loogu daraa sanjabiil xawaaji adduunya loogu daraa maraq ahaana u gadanaa isna waa la cabaa muddo intee la eg ayaad ku jirtaa shaqadan walaahi muddo ilaa hal sano camal io bar aan ka duboya aan ka shaqeeya waa gartay maxaa kuugu dhaliya inaad ka shaqaysato dubista malaayiga walaahi haddii odaygii oo shaqo lahayn oo ciyaalkii dugsi iskoolna ay leeyihiin oo wax lagu dhiiba lahayn inaan la iskaalmaystaan usoo gala suuqa marna waa ka helay marna waa ka waaynay adii halka xaba boqol iyo konton laba boqol mar mar boqol iska noqonaa ad wixiia isku keekee noqonaa nolol maalmeedka oo maalmahaas iyo wixii ciyaalka looga dhigi karo oo micnaa dugsiyi iskoolkayaa laaga dhigaa dhanka kale qaar ka mid ah bulshada isticmaasho kalluunka duwan ayaan wax ka weydiiyey faa'iidooyinka uu leeyahay magaceyga waa munacab waxaa ka mid ah macaamiisha kagadato maamada malaay inta ku dubto maxay tahay faa'iidooyinka uu ku leeyahay cunista malaayga faa'iidoonka oo malaay wax oo wax oo leeyahay waxa waaye maraayadoos urooya maskaxdoos urooya saas ahaanteeda oo malaay u gadanaa usdoor oo jiira ka ka iibsadaa marmarna madaxa iibsadaa Na- ee, nadaafadeeda waa fiicantaa raashinkeedana sidoo kale way ka cunnaa woon macayaasa una iskuule marka intii oo malaay oo gurigeen oo ku diyaarsana oo kawahsanayn maamadana u tagnaa aa kasoo gadanaa waa gartay een, dadka aan isticmaalin markaasi aan ku baraarugsanin malaayga inuu faa'iido leeyahay maxaa ugu baaqaysa dadka oo malaay oo oo ogay in isfaa'iidi leh waxaa ugu baqayaa inay malaay oo cunaan wax walbas u fiican yahay malaay dhallinyarada magaalada jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in xarumo caafimaad laga hirgeliyo tuulooyinka cabdifataax axmed macalo ayaa warbixintan soo koobaya magaalada jowhar waxaa hoos yimaada tuulooyin badan oo aanan ka jirin wax xarumo caafimaad ah waxaana dadka tuulooyinka adeegyada caafimaad ay usoo doontaan gudaha magaalada tani jowhar xiliyada ugu adag ay dadku wajahaan xaalado adag ayaa waxaa ka mid ah marka ay dilaacaan cudurrada safmareenka ah si loo helo xarumaha baxnaanada xaaladaha caafimaad degdega ah ee caashe abuukar axmed waxay wasaaradda caafimaadka hirshabelle iyo heedaha daneeya amuuraha caafimaadka ugu baaqday hirgelinta xarumaha caafimaadda u adeega dadka tuulooyinka hoos yimaada jowhar ama guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe waan soo ogaanay baahiyaha ay qabaan kadib waa sii baxnay waxaa aa- aadnay ee, maxaa ladahay tuulo ka mid ah tuulooyinka jowhar ku yaalo baahiyooda ayakana waa inoo soo sheegeen baahiyaha gaarka ay qabaan waxay inoo sheegeen inay u baahan yihiin isbitaalo een, isbitaalo ay u baahan yihiin sidoo kale inta ay mar walba sanad walba qorxeed dhaco ay shuunbiyood ilmaha ugu dhimanayaan een, wax isbitaal ee meesha ay ku oolin xitaa farmashiyo ay ku oolina ee- ee noo sheegeen sidoo kale inta waxay ka cawadeen een, maxaa lahay inay helaan daawooyin ku saabsan ka hortaga ee, caafimaadka een, sida caruurta caruurta yaryar oo daawooyin ay u baahan yihiin een, anagana maxaa lahay arday aan ahay ardayda arday intaa samayn kartaa u sameyneynaa ka hortag wax walba ay u baahan yihiin oo anaga samayn karno waa u sameyneynaa sidoo kale inta anaga ka arday ahaana iska aruurinay arday ardaydeena isxilqaanay sidaas aa anaga u caawinayna ardaydeena ku caawinaya sidoo kale waxaa ugu baaqaya hay-adaha qaabilsan caafimaadka inay ee, ilgaara u lahaadaan tuulooyinka ku yaalo oo hoos imaada gobol ee, gobolka shabeellaha dhexe khaasatan jowar inay ilgaara ay ku sameeyaan ee u keenaan daawooyin isbitaalana ay ugu furaan sida caafimaadka sida caafimaad u helaan Een, sidoo kaleenta waxaa ugu baaqayaa een, maam- maamul goboleedka hirshabeelle in ay ay- ay caafimaadka ay ka- ay ku dadaalaan dadkaas ayaka maxaa lahay mas-uuliyaddooda ayaka ay dushka saaran tahay inay ilgaar ay u dayaan oo u baaqi isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe iyo xarumaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay ayaa kaalin weyn ka qaata xaaladaha bixinta adeegyada caafimaad marka ay jiraan cudurrada safmareenka ee ka dilaaca tuulooyinka jowhar hoos yimaada madaxweyne cali guudlaabe ayaa jowhar ka taafuray qorshaha horumarinta labaad ee hirshabelle cabdicasiis xasan cabdulle ayaa la diyaara madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta si rasmi a u daafuray qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socota kadib munaasabad ka dhacday magaalada jowhar munaasabaddu waxaa goobjoog u ah xubno ka mid ah golaha wasiirada hirshabelle maamulka gobolka shabeellada dhexe duqa caasimada jowhar iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha dowlada goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa sheegay inay daahfureen qorshaha horumarineed ee labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle wuxuuna sheegay in uu rajeynayo inuu noqdo mid waxtar u leh shacabka hirshabelle dhinaca kale wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa tilmaamay hirgelinta qorshaha inuu mudnaan gaar ah u leeyahay dhammaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle maanta ee, aan helno khubaro ku takhasusay sida loo sameeyo qorshayaal mid qaran ha ahaadaan ama xisiis ha ahaadaan marka ee, maanta waxaan joognaa meel aan dhihi karno barwaaqadii ayaa noo bilaabanayso sababto ah waxaan ogaan doonaa muddo kooban kadib meesha aan ka nimid iyo meeshaan u soconno haddii aan rabno in ee, aan sameyno horumar sidii u kala horeeyaan mudda madaxweyne waxaa markhaati ka tahay safar shaqo oo aan dibadda ku aadnay oo daadeen ugu hogaamisay oo aan la kulanay doonas badan ee, aan la kulanay waxaa la yidhaha safaarado qolo walba waxayna weydiinaysa sida balaankayna weydiinaysa waxaana lahay qorshihiina baahiyaha qabtiin keenati lagu yidhahdo micnaheed waxaa balaankiina sheega waa qorshihiina muxuu yahay waa haddii state state balaanka uu kuu diyaarsan yahay ama development balaanka uu kuu diyaarsan yahay waa u diri lahayd basmiiska oo saar lahayd inta u daabacdo ama email kale ugu diri lahayd waa fududaa lahayd marka shaqooyinka si u kala horeeyaan iyo fursadaha si u kala yihiin waxaa waaye waa waa waa qof walbuu ogaan lahaa wasaaradaha madaxweyne wasaarad aanan haynin qorshe howleedkeeda waa yartahay wasaarad walba waa noo soo dirtay si goynina noo dirtay haddana wixii waa kalaga go-an yihiin waxaa laga yaabaa in laba wasaaradood oo isku shaqo ah maxaan ku tusaaleaan oo kale inay ka wada shaqeeyaan waxa la yidhaahdo arrimaha bulshada ay dhowr meel iskaga soo dhacayaan laga yaabaa marka wixii ma wada diri kartid sababto ah xoogaa waa isku lifaaqan yihiin ma ma ma kala gogo'na xoogaa marka mar walba waxaan waxaan baahiyaha la taaban karo koo iyo labada un baan ka qaadi jirnay laakiin maanta wixii ka dambeeya insha allahu tacaala waxaa waaye taas waa waa waa waa ka qaangaareynaa hadduu ilaah yidhaahdo si kastaba haatee qorshahan oo lagu shaqayn doono labada kun shan labaatan labada kun soddonka ayaa isugu jira amniga caafimaadka deegaanka beeraha iyo howlaha guud gabdhaha joobaar ayaa ka hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan dibudhiska deegaanka waatan xaliimo cali ibraahim
gabdhaha magaalada jowhar ayaa lagu dhiirigeliyey inay la yimaadaan isbeddel muuqda oo xagga noloshooda iyo horumarka bulshada si ay door muuqda ugu qaataan dibudhiska iyo kobcinta deegaanka ay ku nool yihiin fartuun aadan oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada magaalada jowhar ayaa ku boorisay gabdhaha inay ka gudbaan wax walba oo caqabada ku noqon kara naftooda iyo himilooyinka ku salaysan doorka ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanka tahay ayna ku faanaya in ay yihiin dad gobolkooda wax u bartay oona wax u qabtay oona oona horumar garsii karo markaasi wadana barwaaqo gaara gobolkana barwaaqo gaaraya horta maasha allah mid su-aasha waa su-aal muhiimi horta intaan horta qofka in hal abuurka ay samaysanayba waxaa ka horeysa gabdhaha awalan in guriga laga soo bilaabo oo gabal loo diida in waxbarashada ay tagtabo qofkii waxbarasho loo diida hal abuur wax ma samaysan karmaano horta awalan haddii guriga oo waxbarashada waalidka diidayo gabdho qaar way jiraan oo waxbartay way jiraan maasha allah sanooyinka dambe gabdhaha waxbay bartaa laakiin dad waxaa jiro oona waxbarashada helina jiro oona raba ina wax qabsadaano waxbarashada horta waxay tahay qof marka waxbarta in noloshiisa uu albaabo badan u furmayso oo qof wax badan fahmayo qof waxbaran qof waxbartana farq weyn u dhexeeyo qofka wax barto wuxuu noqonayaa qof weyn oo caqil eh oo oo dhan walba kala sama noqonaya laakiin qofka wax baran waxa stupid ayaa suuqa iska noqonaya mideeda kale tan gabdhaha oo dhibaatada ooyinka ay haysatay wax kasta ku qaban la'yihiin waxaa kamid ah in bulshada dhexdeeda waayo oo la dhiirigelin gabdhihii oo gabdhihii markasta ay la gabar waa tahay adiga maxaa baranay oo lagu ogyahay asu tahriibaya waxa tahriib ku sababay waxay tahay wuxuu dadka nisniyi jibinaya hadda qof walba qof kale in niyadda u dhisto horumar waa la gaarayaa shirkada waa hirgelin hirgelinaysa hadda anagan ay go-antaha budgeedkaas waa hirgelinayna insha allah waxaan rajeynaynaa dee dumarka kunoo gobolka ina ayagana sidaas sameyn doonaan insha allah aniga maadaama duutigad waxbarashada aan kuda jiro insha allah midaasna waa hiigsiga iyo hamigeyga inaan dumarkana wax dadkana aan la tashto aan wax isla qabsano aan dadkaygana wax baro sababta waa waxaa maanta dhanaa laygu duceeya gabdhaha magaalada jowhar ayaa ku howlan sidii ay door firfircoona ugu qaadan lahayn kobcinta dhaqaalaha horumarinta ganacsiga iyo dibudhiska deegaanka guud ahaan barnaamijka toddobaadka dega o ad ka dhegeysaneyseen raadiyo haysnay waa nagantaanta barnaamij ceynkana kulaan kulmi doona sida iyo ammaana allah